alxamdu للh رb العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين صلى الlه وsلم وbارك عlى عبده ورسuله محمد وعlى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أmا bعd إda اlتقى marka ay iskala hor yimaadaan almuslimaani labada muslim bisayfayhimaa labadooda seefood falqaatilu ka wax dila iyo walmaqtuulu ka la dilaaba fi naari naartay ku sugan yihiin oo ay gelayaan qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow haada alqaatilu kani waa kii wax dilay waxa uu naarta ku galay way caddahay famaa baalu lmaqtuulka la dila arrinkiisu muxuu yahay ee isagu naarta uu galay qaala wuxuu dabadeeta rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam innahu kan la dilay qudhiisu kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli saaxibihi dilka saaxiibkii muttafaqun calayh macni waa lagaga horreeyey uuna isaguba ee waxba iskulamu hadhin oo inuu dilo ayuu doonaayey xadiidkan kolka waxaa laga daliishanayaa qofka shay go-aansada tusaale ahaan macsi ah ee asbaabteediina la yimaada macnihii isku daya qofkaasi inuu mutaysanayo ciqaab waaya waxaa ka duwanka intuu macsi ku hamiyo ama uu go-aansado dabadeetana iska daaye ilaahay dartii uga hadha kani macsidii buu go-aansaday waanu markaa ku talagalay inuu sameeyo asbaabtiina wuu la yimi sa ahaatee uu gaadhi waayey tusaale ahaanuu waxbaa ka hor joogsaday niyadiia xun uu ku dambaabaya waaya waana sababta kan la dilay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi naarta ayuu u gelaya isaguba inuu walaalkiisa muslimkaa diluu doonaayey oo aanuu dadaalayey sa haatee arrinkaa muu gaadhinoo waa lagaga horreeyey waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dadka muslimiinta ah inay dagaalamaan oo ay islaayaan inay tahay mid mamnuuca iyo arrin naar lagu gelayo waxaa laga soo reebayaa uun dagaalada adiladu ay markaa bannaysay sida dagaalka lala dagaalamaayo alfi'a albaaqiya iyo kuwa daalimiinta ah iyo khawaarijta iyo oo iyaduna waxa weeyaan meelaheeda lagu caddeeyo o lagaga warramo waaya marka la yidhi naartay ku sugan yihiinna waa waciid arrinkaas inay gaaloobeen ma aha oo ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin yacnii qof muslima in ogaan loo dilo ama lala dagaalamaa waa shay macsiyo ah qofku haddaanu xalaashan gaalnimo maaha haddaanu xalaashan gaalnimo maaha sidaa awgeed qofka la yimaada ama ku dhaca waa taxta mashii'at illaah ilaa hadduu doono naartuu geenaya hadduu doonana u dhaafayo hadduu naarta geliyana ku waari maayo sida khawaarij iyo muctasila ay qabaan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala annahu qaala inuu yidhi baa laga wariyey qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin jamaaca uu ku tukadaa tasiidu waxa ay dheer tahay oo ay ka badan tahay calaa salaatihi salaadiisa fii suuqihi suuqiisa uu ku tukado iyo wa beytihi gurigiisa bidcan wa cishriina darajatan dhowr iyo labaatan darajo ayay dheertahay waay markaa bidciga waxaa la yidhaha albidcu waa maa bayna alaaثati ila tis waa saddex iyo sagaal inta udhaxaysa weeye tirada caynkaasa ayaa dhowr la ydhaahdo ama bidciga la ydhahdo xadiidta qaar shan iyo labaatan darajoay ku sheegtay qaarna toddoba iyo labaatan darajo wadaalika kaasi wuxuu ku dhacay oo arrintaasi sababteedu ay tahay anna axadahum dadka midkood idaa tawada'a olka uu weysaysto oo fa axsana uu wanaajiyo alwuduu'a weysaysiga uu wanaajiyo alwuduu haddii la yidhaha wowga la godo waa weysaysigii iyo ficilkii wey uu weysada wanaajiyo ilaan wuduugiiyo weysaysigu waa cibaado cibaado walibana waxay u baahan tahay in rasuulka lagaga dayda calayhi asalaatu wasalaam hadduu qofku weysaysto oo uu weysada wanaajiyo sidii rasuulka uu u weysaysto sidii rasuulku u weysaysan jirayna calayhi asalaatu wasalaam waa mid macruuf oo la yaqaan oo caanahoo saxaabadiisii sharafta badnayd ayaa ummaddiisa u soo gudbiyey iyadoo faahfaahsan uma dabadeetana ata almasjida masaajidka uu yimaado laa yuriidu isagoo aan doonahayn ila salaata salaad mooye wax kale aan doonahayn laa yanhazuhu oo aanu soo dhaqaajinahayn ama aanu soo kicinahayn ila salaatu salaad mooye wax kale lam yakhtu ma tallaabsado khatwatan tallaabo ilaa rufica lahu biha daraja daraja ayaa kor loogu qaadaa tallaabada uu tallaabsadaba wa xuda canhu bihaa khai'a gef saaraa markii horena waa lagaga dejiyaa xataa yadkula almasjida ilaa masaajidka uu ka gelayo marka halkaa waxaynu ka arkaynaa socodkan xagga masaajidka loo socdo si salaadii jamaacada loogu soo tukadaa qiimaha iyo fadliga ay leedahay mar kastoo tallaabooyinkaasi ay bataan oo qofka masaajidku ka durugsan yahayna khayrkii waa usii badanaya fa idaa dakhala almasjida masaajidka kolka uu qofku galo kaana wuxuu noqonayaa fi salaati salaad mid ku sugan buu noqonaya oo ajarkeedii u socdo maa kaanat isalaatu inta salaadu ay tahay hiya iyadu taxbisuhu mid joojinaysa oo xabisaysa inta salaadu ay joojinaysee salaad inuu tukado darteeduu meeshan u joogo ee salaad uu sugaayo salaad mid ku jira ayuu noqonaya oo ajar iyo qiimo badan u socda waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yusalluuna way u ducaynayaan calaa axadikum midkiin maadaama fii majlisihi inta uu makaan fadhigiisii ku sugan yahay alladii majliskaasoo sallaa fiihi uu ku tukaday yaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu allaahumma arxamhu ilaahay oo u naxariiso allaahumma kfir lahu ilaahay oo u dembi dhaaf allaahumma tub calayh ilaahay ou ka toobad aqba maa lam yu'di fiihi maa lam yu'di intaanu cid ku dhibin fiihi meesha ah halkaa uu fadhiyo maa lam yuxdid fiihi inta aanu ku weyse jabin ee waysada qabkii aanu ka jabin muttafaqun calayhi wa haadaa lafdu muslimiin xadiidkana waa xadiis saxiixaynka ku yaha lafdigana waa kii muslim buu sheegay waay kolkaa xadiidkan qiimaha niyadda wanaagsan ay leedahay iyo fadligeedu uu ku cad yahayo uma ata almasjida laa yuriidu ila salaata laa yanhazuhu ila salaatu saasaa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku markaa uu masaajidka imanayo waa inuu salaad doonayo oo qasdi kale aanu jirin haddii salaadna uu doonaayo arrinkaana ay ku biirto inuu khayr kalena doonaayo sida tusaale ahaan inuu cashar oo kale doonaayo inuu soo dhagaysto ama qur-aan soo akhristo ama cid uu xus soo mariyo iyo qasdi kaloo wanaagsanna hadduu meesha jiro dee waa khayr khayr u gee weeye waayahay oo kaba sii fiican ee qofkuna malaa'igtu way u ducaynaysaa markuu tukaday inta uu jooga halkaa uu ku tukaday waaye hal uu ku tukaday inta uu joogo isla markaa meesha ee uu fadhiyo cidna aanu ku dhibin meeshaa af iyo adintoona cidna aanu ku dhibin isla markaa weysadii iyo dahaaradina aanay ka jabine sidii uu weyse qabo meeshiina uu fadhiyo malaa'igtu way u ducaynayaan oo qofkii sidaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam ayay ugu ducaynayaan ducada dee malaa'igtuna waa mid mustajaaba ah oo ilaahay jalla wacala uu ka aqbalay marka halkaa waxaynu ka aragnaa fadliga ay leedahay qofku markuu tukado inuu halkiisii iska fadhiyo oo waxba hadal kale iyo wax kale aanu gelin oo uu adkaartiisii iyo iska sii akhristo si ducadaa iyo fadligaa weyn ugu kala gurto وqwluhu slى اllahu عalayhi waslm yanhazuhu uu yidhi huwa bifatxi اlyaai wاlhaa'i yanhazuhu wabizaayi ee yukrijuhu wayunhiduhu iyadoo aanu dhaqaajinahayn oo aanu soo saarahayn salaad mooye wax kale markaa wuxuu ka saaraya ama laga soocaya yanharuhu iyo wixii la mida waayahay xadiidka waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa salaada jamaacada in la yimaadaa fadlig iyo wanaagay leedahay fadligaasina tusin maayo salaada jamaacadu inaanay raggii waajib ku ahayn oo dadka qaar baa markay arkeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatuljamaaca fadli badan u sheegaaya waxay moodeen inay tahay mid mustaxab ah jamaacadii raggu inay xaadiraan laakiin sax maaha bal salaada jamaacada raggu inay xaadiraan waa mid waajib ku ah waliba faral cayni ah waajib cayni ayay ku tahay qofku haddaanu cudurdaar haysan ninku waajib bay ku tahay salaadii jamaacada inuu tago uu xaadira iyadoo waajiba ayaa haddana fadligan ay leedahay oo inay waajib tahay iyo inay fadli leedahay isma diidaya imise shay baa waajiba oo haddana fadli leh waxaana u daliila axaadiidta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u goodiyey cidda salaaddii jamaacada cudurdaarla-aan uga hadha uu u goodiyey waxay daliilu tahay salaada jamaacada in la xadira inay waajibta ninkii indhaha la-aana waa kii rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam faraayey mar hadduu yeedhmada salaada loo yeedho maqlaayo inuu ajiibo xadiidkaa saxiixa muslim ku yaalla xadiisulacma ayaaban meel loo dhaafaa aanay jirin nin indhala buu ahaa rasuulka uu cudur daarta waan durugsana cidi soo hagta ma hayo ya ii ruqsa inaan halkaygaa iskaga tukado markii hore waxa weeye uu ruqseeyey dabadeetana markuu jeedsaduu yidhi ma maqasha adaanka wuxuu yidhi haa qaala fa ajiib soo ajiib buu yidhi haddaba mar haddaad adaanka maqasho waay وعn أبiاعabاaس عبداللahi بن عabاaس أبiاعabاaس waxaa laga wariyey صxaabigii kuyadiisa la odhan jiro عبداللahi بن عabاaس بن عabdالمطلب ahاa رaضي الله عanهma waa rasuulka in adeerkii rume عan رasuuل اللahi rasuulka ilaahay wuxuu ka wariyey slى الله عليه وسلم فيi ma kii yarwii uu ka warinaayo rasuulkuna can rabbihi تabaaraka وataعaalى rabbigii uu ka warinaaye oo siiqadan oo kale xadiidta loo isticmaalay waxaa la idhaahdaa alxadiid اlqudsiya alilaahiya waay xadiidulqudsiguna dee waa nooc ka mid ah xaadiidta rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waa xaadiidta rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay u tiirinayo ee odhanaayo markaa fii ma yarwihi can rabbihi la odhanaayo ama rasuulku odhanaya qaala allahu tacaala ama qaala allah caza wajal sida saxiixaana xadiidulqudsiga lafdigiisa iyo macnihiisuba waa min allaahi jalla wacalaa xagga ilaahay bay ka yimaadeen isagiiyo qur-aankana dee furuuq baa udhaxaysaa fara badan waxaa furuuqdaa ka mida qur-aanka akhriskiisa waa lagu cibaadaystaa ajar badan baa lagu helayaa laakiin xadiisulqudsigii dee laguma cibaadaystaa akhriskiisa waaya qur-aankii salaaddaa lagu tukanaya xadiisulqudsigii lagu tukan maayo xadiisulqudsigana ee sanadkiisa laeegu u baahan yahay sida axaadiifta kaleba loo eegayo sanadkeeda in laeegu u baahan yahay waay laakiin xadiidka axaadiidta kale ee xadiisulqudsiga aan ahayna alxadiidu nabowi la idhaahdo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo dee waa waxyi iyaduba waa waxyi rasuulkeenna ilaahay baa yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa hase ahaatee macnaheeda ayaa waxyi ahaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo gaadhsiiyo loogu sheegay lafdigeeda laakiin rasuulka cabira calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayaa ku hadlay oo hadalkii rasuulka wuxuu ihi markaa ilaahay ina allaha ilaahay kataba alxasanaati ilaahay xasanaadka uu qoray iyo wasayi'aati sayi'aadka labadaba ilaahay uu qoray qoraalkuu qoray waxay koobsanaysaa laba arrin waa midda koowaada ilaahay lawxulmaxfuudka ayuu ku qoray xasanaadka iyo sayi'aadka dhammaantood lawxulmaxfuudka wax walba alla waa ku qoray waa ta labaadee qofku marka uu sameeyana ilaahay waa u qorayaa oo malaa'igtii baa markaa qoraysa inna calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluuna alla yidhi jalla wacala waay qof waliba wixii uu shaqaysta xasaniyo sayi'aba waa loo qoraya uma dabadeetana bayana daalika ilaahay arrinkaa waa caddeey oo kutubtuu soo dejiyey rusushuu soo diray ayuu ku caddeeyey faman hama qofka ku hamiya bixasanatin wanaag qofka ku hamiya oo falam yacmalhaa aan qaban katabaha allaahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu ugu qoraa cindahu agtiisa xasanatan wanaag kaamilatan dhammaystiran wain hamma biha haddii uu ku hamiyo xasanadii oo facamilahaa uu sameeyana katabaha allaahu ilaahay wuxuu ugu qoraa cashra xasanaatin toban xasano ilaa sabci mi'ati dicfin ilaa toddoba boqoloo labalaab ilaa adcaafin kaiira ilaa labalaabyo fara badan ayaa ilaahay jalla wacalaa addoonka ugu qoraa wain hama haddii uu ku hamiyo bisayi'atin xumaan oo falam yacmalhaa aanu samayninna katabaha allaahu ilaahay wuxuu ugu qoraa cindahu agtiisa xasanatan kaamilatan xasano dhammaystiran wain hama bihaa haddii uu ku hamiyo sayi'adii oo facamilaha uu sameeyana katabaha allaahu ilaahay waxa uu qoraa ugu qoraa qofkii sayi'atan waaxidatan hal sayi'ah oo keliya mutafaqun calayh buhaariyo muslim baa isku af markaa xadiisulqudsigan ilaahay jalla wacalaa fadligiisu sida uu waasica u yahay oo u ballaadhan yahay baynu ka arkaynaa ka qaadanayna waay oo ilaahay jalla wacalaa qofka xasanadii ku hamiya yacnii hamigii waa go-aansada inuu sameeyo ee ku hamiya dabadeetana aan samaynin ilaahay xasan uu u qoraya waayo dee shay wanaagsan buu ku hamiyey shayga wanaagsan qabashadiisana waxaa ka horeeya inuu qofka maskaxdiisa ku soo dhaco uu ka fikiro oo uu marka hore waxa weeyaan dee go-aansado waay marka xasanadii in lagu hamiyo qudheedaaba xasano noqotay hadduu sameeyana ilaahay jalla wacalaa wuu labalaabayaa qofkii toban jeer toddoba boqoloo jeer in ka badanba oo ilaahay ogii jalla wacala marka xasanadii ayaa laga yaabaa qofna in loo labalaabo toban jeer qofna loo labalaabo toddoba boqoloo jeer qofna in ka badan oo ilaahay ogii jalla wacala iyadoo taasi u noqonaysa sida loo sameeyey iyo sida loo gutay iyo dee wakhtiga la gutay iyo ikhlaaska qofka waxa weeyaan markaa gutay iyo umuurta la midka ah waay sayi-adii iyada qofku hadduu ku hamiyu go-aansado dabadeetana uu iska daayo oo aanu samaynin xasanaa qofka ilaahay jalla wacalaa uu qoraya qofkii intuu go-aansaday dabadeetana keri waayey tusaale ahaan ama ay u suuro geli weyda maaha oo qofka intuu ku hamiyey dabeet ilaahay daraaddii uga tegi xumaan buu doonay inuu sameeyo dabadeetana dib buu u tashaday oo wuxuu yidhi waxa weeye uu isu xasuusta ma shaygan aad samayn doontaa xun maya wallaahi iska daa ilaahay ha ka fogaan oo ilaahay ha kaga goyne iska daayo waxa weeyaan markaa xumaantii saasuu deeta iskaga daaye ha xumaantaa uu ilaahay dartii uga tegey xasanuu qofku ku helaya iyo wanaag xumaantii uu sameeyeyna sidii xasanada loo labalaabi maayo mid keliya ayuunbaa loo qoraya sooma aragtaan marka waa ilaahay jalla wacalaa fadligiisa waasica ah in xasanaadkiina uu labalaabayo sayi-adiina xataa qofkii sameeyey mar qura waxa weeye hal sayi-a loo qorayo waxaad markaa halkaa ka arkaysaa maalinka aakhiro kolka la yimaado ee sayi-aadkii iyo xasanaadkiisii qofka la ysu eego qofka iyadoo sidaa xaalku ahaa haddana sayi-aadkiisu ay sii bataan dee in xasanaadkiisu yaraayeen ayaa halkaa laga garanayaa soo maha ya waaya qaala وcan abi cabdالرaحmaan cabdالlahi bni cmar bn الkhaطaabi radي اllahu canهuma waxaa laga wariyey cabdالlahi bni cmar qaala annahu qaala inuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay xaaluu leeyahay inطalaqa ثalaaثaةu nafari miman kaana qablakum inطalaqa waxa tegay ثalaaثaةu nafarin saddex qof iyo saddex nin ahaa ayaa tegay oo miman kaana qablakum dadkii idinka horreeyey ka mid ahaa danahooda ayay u tegeen meel bay qabteen markaa xataa aawaahum ilaa uu u hooyey xataa aawaahum ilaa uu u hooyey almabiitu habeenbarigu ilaa uu u hooyey ilaa qaarin god oo fadakhaluuhu way galeen yanii gabolkiibaa waxa weeye meel ugu dhacay weliba roob iyo markaa roobna wuu soo yeelyeeshay sida riwaayaadka bukhaariga qaarkood ku sugan fa asaabahu madar dabadeetana god markaa buur ka bannaan oo ku yaallay galeen fanxadarat waxa ku soo wilaanwiliyootay fanxadarat waxa soo wilaanwiliyootay sakratun dhagax baa ka soo wilaanwiliyootay oo ka soo dhacday milaljabali buurti oo fasaddat waxay ku awday calayhim korkooda alqaara godkii bay ku awday dam kaga dhigtay sababta dhagaxaasi u soo dhacayna wuxuu ahaa ari sida dabaraani qudhiisuu warinaayo ilaahay khashyadiisa dhagaxyaanta qaar baa meel sare uga soo duula ilaahay jalla wacalaa khashyadiisa iyo baqihiisa dam fa qaaluu waxay idhaahdeen nimankii nimankana waa niman wanaagsan oo cajiib ah fa qaaluu waxay isku yidhaahdeen innahu xaalkiiyo shaanigu wuxuu yahay laa yunjiikum idinka badbaadin maayo min haadihi asakrati dhagaxan ilaa an tadcuu allaha ilaahay inaad ku baridaan mooyaane bisaalixi acmaalikum acmaashiinna kuwoodii wanaagsanaa ee ilaahay daraaddii aa u samayseen lafdi kale wuxuu sheegayaa xadiid kale ku soo arooray innahu wallaahi yaa haaulaa'i laa yunjiikum ila asidqu falyadcu kullu rajuli minkum bima yaclamu annahu qad sadaqa fiih waxay isku yidhaahdeen waar kuwiinanow ilaahay baynu ku dhaaranaye maanta sidqi unbaa idin badbaadinaya camalkii ilaahay dartii aa u samayseen ee runta aa ku sheegteen ee nin waliba ha ku barya ilaahay jalla wacalaa camalka u og yahay inay runka ahaa iyo ikhlaas lafdi kale wuu sii caddaynayaaoo roobna waa iska jiray markii dhagixii uu damku yidhi meel cidlaan ay marayaan ayaa waxay isku yidhaahdeen cafa alathar wawaqaca alxajar walaa yaclamu bimakaanikum ila allah udcu llaha biawhaqi acmaalikum raadkii waa baaba'ay oo roob baa jiray oo raadkiinnii waxa weeye meel laga soo raaco oo dabeeta halkaa ku dambayseen la arkaa ma jirto dhagixina waa ka soo dhacay ee damidi ku yidhi eelaynu ka baxnaa ma jirto meeshan inaad ku jirtaanna ilaahay mooye cid kaleba ma oga yaa inaad halkan hadda ku jirtaan markaa nin walbaba camalkaad ugu kalsoonida badnayd ilaahay jalla wacalaa ku bari baysida baryadii bay dabadeeta bilaabeen oo qaala rajulun minhum nin ka mida wuxuu yidhi allaahumma allahyow kaana lii waxaan lahaa abawaani shaykhaani kabiiraani laba aabbo oo odaya ahoo waaweyn yani hooyo iyo aabba ayuu u jeedaa min baabi taqliib buu laba aabbo uga yeelay waxaan lahaa laba waalid oo markaa da'ahoo waaweyn baan lahaa oo aan xanaanayn jirayoo foqoraa weliba sida alfaadda qaar ay sheegayso oo aniga uun isugo oo cid kale oo waxa weeye ay ku tiirsan yihiin aanay jirin wa kuntu waxaan ahaa laa aqbiqu midaan caanaha u lisin qablahumaa hortood ahlan dad iyo walaa maalan dunyo toona dad iyo dunyo toona caanaha waxa weeye kamaan horsiin jirin oo ugamaan horlisi jirin markaan xoolaha keeno iyagaan ku bilaabi jiray waaye markaa aqbiqu baa la odhanayaa aqbiqu ayaa la odhanayaa hamsaa waa la kordhigi doonaa waana min alqabuuq baa laga keenay oo qabuuqa waxaa la idhaahdaa ashurbu bilcashiy yani gelinka dambe iyo habeenkii iyo waxa la cabo ayaa la idhaahdaa qabuuqa marka wuxuu leeyahay caanaha hortood cid kale umaan lisi jirin ahalkii waa sida dee xaasaskii iyo caruurtii iyo maalkana ahlulcilmigu waxay ku fasiraan yani addoomihii iyo wixii la mid ah culimada qaarna waxay idhahdeen waxaa kaloo soo geli kara maalkii dee xoolihii kale sida markaa maqashii yaryarayd iyo wixii la mid ah fana-a b waxaa ila durkay alabu shajari raadinta geedaha ayaa ila durugtay yowman maalin maalin baa markaa daaqi ila fogaaday oo meel durugsan uu xoolihii ila qabtay falam urix calayhimaa kumaan soo carraabin xataa naamaa ilaa labadii waalid ay seexdeen ilaa ay seexdeen waay faxalabtu lahumaa waxaan dabadeeta u soo lisay qabuuqahumaa caanahoodii caanahanna caano adhi bay ahaayeen sida riwaayaadka bukhaariga qaarkood ku sugan caanaha adhiga ayuu siin jiru u lisi jiray fawajadtuhumaa waxaan markaa helay naa'imayni iyagoo hurda iyagoo iga hor seexday ilen waan raagayey ayaan markaa la kulmay buu yidhi fakarihtu waxaan karaahsaday oo aan necbaysay an uuqidahumaa inaan toosiyo taa waan karaahsaday oo toosintaasi markaa aan ku dhigo wa an aqbiqa iyo inaan markaa caanihii u lisa qablahumaa hortood ahlan ehel aw maalan ama xoolo inaan ka horraysiiyana waan karaahsaday oo caadadaydii hore aan markaa dee waxa weeyaan ka guuro oo iyadoo labadii waalid oo gaajaysanaa ay jiifaan inaan cid kale ka horraysiiyo arrinkaa waan ka raadsaday falabittu waan nagaaday buuhi waqadaxu iyadoo hadhuubkina calaa yadii gacantayda uu ku jiro antadiru oo aan sugaayo istiiqaadahumaa baraarugooda toosistooda aan sugayo xataa baraqa alfajru baraqa wa bifatxi raa xataa baraqa alfajru ilaa waagi u cadaaray oo wacyi wasibyatu caruurtina yatadaaqawna waxa ay ka qaylinayeen oo ay ka ooyayeen cinda qadamaya labadayda lugood markaa agtooda bacaanahnasi way waxa weeye halkaasi ka qaylinay oo ka jaqaaq lahaay fastayqadaa way baraarugeen labadii waari oo fa sharibaa way cabbeen habuuqahumaa caanuhoodiina way cabbeen allaahuma allah o in kuntu haddii aan ahay facaltu mid sameeye daalika arrinkaa aanu sameeye ibtiqaa'a wajhika adiga daraaddaa wejigaaga anigoo ku raba fafarij naga fayd cannaa annaga maa naxnu fiihi waxaanaanu ku dhex sugannahay oo min haadihi sakrati dhagaxan weynahaata faanfarajat way faydantay dhagixi shay-an waxoogay laa yastaiicuuna aanay awoodahayn alkhuruuja minhu inay ka baxaan in bay yaro faydantoo in baad dilaacday ama se qaraxday ay dee markaa hawada iyo cirki iyo wax ka yar arkayaan laakiin aanay ka bixi karahayn waaya marka ninkaasi wuxuu ku baryay ilaahay jalla wacalaa samafalka labadiisa waalid uu u samafali jiray ilaahay daraaddiina arrinkaa wuu la iman jiray waay wa qaala alaakharu mid kalena wuxuu yidhi allaahumma allahayo innahu kaanat lii waxa aan lahay oo ii sugnayd ibnatu cammin inanaanu ilmaadeernahay oo kaana tahay axabba annaasi ilaya dadka ta aan u jecelahay lafdi kalaa qaydayo min axabbi annaasi ilaya dadka kuwaan ugu jecelahay ku jirta tilmaamaya wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku yimi kuntu waxaan ahaa uxibbuhaa mid u jecel inantaa ka ashaddi maa yuxibbu rijaalu annisaa'a sida ugu daran ee raggu ay dumarka u jeclaadaan ayaan u jeclaa fa aradtuhaa waxaan ka doonay inantii calaa nafsihaa nafteeda ayaan ka doonay yani inaan faaxisho iyo ku sameeyo ayaan doonay faimtanacat minii way sukay diiday xataa alamat ilaa ay ku habsatay bihaa iyada sanatun abaar mina siniina abaaraha ka mida ay ku habsatay sana halkan waxaa looga jeeda abaartii sanadna waa la idhaha laakiin waa abaartii halkan waay fajaa'atnii way ii timi oo fa acطaytuhaa waxaan siiyey cishriina wa miata diinaarin ee boqol iyo labaatan diinaar oo dahaba ayaan siiyey maxaanse ku siiye calaa an tukhalliya bishardi inay noo kala baxdo bayni aniga iyo wa bayna nafsihaa nafteeda aniga iyo nafteeda inay noo kala baxdo oo ay sukaayadayso ayaa macnihii aan ku siiyey fa facalat sidii bay samaysay sidii ayay samaysay xataa idaa qadartu calayha markii aan awooday ee aan makansaday faaxishadii inaan ku sameeyo wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku timi falamaa qacadtu marka aan fadhiistay bayna rijlayhaa labadeeda lugood dhexdooda qaalat waxay tidhi ittaqi illaaha ilaahay ka boqo oo walaa tafudda ha ku jabin alkhaatama lingaxa ha ku jabin ilaa bixaqihi xaqiisa mooyaane waxay markaa u jeedaa xubinkan markaa dee ha ugu tegin xaqiisii mooyaane xaqiisuna waa nikaax saxiixa weeye waay adigoo dariiqii saxda ahaa u soo maro oo guul saxiixa la yimaada mooyaane halkan markaa ay isugu dhowaan fansaraftu canhaa waan ka jeedsaday buuha waan ka tegey wa hiya iyadoo axabbu nnaasi ilaya dadka taan u jeclaa ahaatay wa taraktu waan ka tegay addahaba dahabkiina waan u daayo waan uga tegay alladii dahabkaasoo cadaytuhaa aan siiyey allaahuma allahayow in kuntu haddaan ahay facaltu daalika arrinkaa mid u sameeyey ibtiqaa'a wejika wejigaaga anigoo doonaaya faafruj cannaa naga fayd maa naxnu fiihi waxaanaanu ku sugannahay faanfarajat isakratu dhagixii baa haddana faydmay oo dilaac kalaa ka dilaacay hayra annahum ha yeeshee iyagu laa yastatiicuuna may awoodahayn alkhuruuja minhaa inay ka baxaan waay kaa markii hore way diiday dabadeetana abaar baa ku dhacday carruurna way lahayd way u timi iyadoo markaa qaraabanimo wax kaga doonaysa markaasuu waxa weeyaan yidhi ku siin maayo waxba ilaa aada naftaada ii ogolaato o aada ii dhiibto sida riwaayaadka qaar ay sheegayaan dabadeeta dhowr jeer saddex jeer ayaa arrinkaa waxa weeye kolba ay ku soo noqotaa kolba uu isaguna shardigaa u dhigaa markii dambe ayay macallinkeedii la soo tashatay ka soo idan qaadato tiri maxaynu yeelaa wuxuu yihi waxa weeyaan markaa dee isu dhiibo markaa inooga soo qaad adduunyada yar somal xaajadu dhibta ay leedahay bay kutusaysa ya waa abaar ciyaal bay haysataa xaaladdu way adagtae waa mudara ayay marka noqotay inooga soo qaadguudo markaa iyadiiyo ninkeedaasaa isku a markii dabadeetana uu dul fadhiistay riwaayaadka qaar waxay sheegayaan ay giriirtay saasay ugiriirtay riwaayaadka qaar way oyday riwaayaadka qaar waxay sheegaya wa utii ilaahay ka boqo waay sida lafdigan markaa inoo yaalla ittaqi illaaha walaa tafuda alkhaatama ilaa bixaqi markaasaa isna taasaa saamaysayo isagoo halkaa marayo intaa u jira ayuu waxa weeye iskaga boodayoo ilaahay daraaddii uuga tegey ya waay markaa kaasina cifada iyo dhowrsoonaantaa ee ayuu rabbigii jalla wacalaa ku baryey wa qaala haaliu kii saddexaadna wuxuu yidhi allaahuma allahi istaajartu waxa aan kiraystay oo aan shaqaalaysiiye ujaraa'a shaqaale وأعطayتهم waxaan siiyey أجرهم muشhqaayadooniina waan siiyey غayra rajuل waaxidi nin keliya mooyaane taraka kaas way iskaga tegey اladيi lahu yani ajuuradii uu lahaa wa iskaga tego wadahaba waa ka tegey ninkaa mooye intii kale waan siiyey ninkani kolkaa wuxuu ahaa nin beer buu lahaa deetana dad kala duwan buu ka shaqaalaysiiyey mid walba in buu ihi intaa fal mushqaayad markaa macluum oo la garanayana wuu kula ballamay intaana waad leedahay eeta intii kale wuu wada siiyey markii waktigii uu dhammaaday shaqadii ay dhammaysteen nin mooyaane ninkan isagu mu waxba kamuu ka qaadana uu iskaga tegey sababtuu uga tegeyna riwaayaad kalea fasirayo oo nin baa jiray kuwani waxay u shaqeeyeen maalin maalin bay u shaqeeyeen nin gelimun u shaqeeyey baa jiray ninkaasi laakiin si adag buu u shaqeeyo intay iyagu maalintii dhammayd qabteen in leeg buu gelinkii qabtay dabadeetana intii iyaga uu kula ballamay in leeg ayuu siiyey ninkani dabeetana wuxuu yihi waxa weeye seed noola sintaa nin gelin qura kuu shaqaynaya sideebaad noola sintay oo inta aadna siinaysa in leeg aad u siisay wuxuu ku yidhi dabadeeta adeer wixii aynu ku shuruutannay ninkan iska daayo miyaan wax kaa dhimay waa maya waxba maya igamaad dhimin haddaba dee xoolaha anigaa iska leho ninkaan u badinaya kaan u yaraynayo dee anaa ogi saan doonaan dee odhanayaa mar haddii adiga aanan waxba kaa baqaasino wixii aynu iska oga inaan ku oofiy dee xoolahaaga qaado kana u cadhoodo u iskaga teg waay waxa uu marka hore kula ballamay ama ajuuradooduna waxay ahayd ajuuradu siinaya xoogay raashina ahayd xoogay raashina ayay ahayd wuxuu ihi dabadeeta fasamartu waxaan uga midho dhaliyey ajrahu ajuuradiisii baan uga midho dhaliyey ajuuradii uu iskaga tegey ayaan u badiyoon uga midho dhaliye marka oo waxoogay raashinuu ahaa raashinkiibuu u beera waay xataa kaurat ilaa ay badatay minhu ajrigaa xaggiisa alamwaalu xooluhu ilaa ay ka bateen oo xoolo badan uu dhalay aa uu beero raashin baa soo go-ay oo wuu iibiyey oo xoolo kaloo fara badan oo inoo soo socdu ka sii iibiyey fa jaaanii wuu ii yimi ninkii bacda xiinin muddo dabadeed buu ii yimi muddo markuu ka maqnaa ayuu xasuustu yidhi ninkaasaad waxoogay wallaahi ku lahayd berigaas balada u doon qaala wuxuu idhi yaa cabdallaahi addoonka ilaahayo addi ilaya ii gud ajrii mushqaayadayda ii gudooysi qultu waxaan ku idhi kullu maa taraa wax alla waxaad aragtaa intuu tusay wax alla waxa aad aragtaa min ajrika ajuuradaadii mushqaayadaadii bay ka mid yihiin waxaasoo min alibili geel ahaaday walbaqari loo ahaaday walhanami adhi ahaaday waraqiiqi addoomaha markaa la jooga ahaaday wax alla waxaadaa iskala gud ya weliba lobay u badnayd sida riwaayaadka qaar sheegaya qaala wuxuu uhi yaa cabdallaahi addoonka ilaahayow laa tastahzi bi ha igu dheeldheelin oo wuxuu is yidhi markaa wuu kugu ciyaarayaayo dee ninkii inta yaree raashinka aad ku lahayd ee kula waxaasoo xoolaa iyo addoomaha la joogiyo waxaasoo dhan adaa iska wada leh amalaa dhab kuu sheegi maayo faqultu waxaan ku idhi buuhi laa astahziu bika kugu dheeldheeli maayo ee waa dhabta ee qaado faأkhadahu wuu qaatay kullahu dhammaantii fastaaqahu wuu dareersaday falam yatruk kama tegin minhu xaggiisa shayan waxba kama tegin wuu wada kaxaystay allaahuma allahyow in kuntu haddaan ahay facaltu daalika arrinkaa midu sameeyey ibtiqaa'a wejhika faafruj cannaa naga fayd maa naxnu fiihi waxaanaanu ku sugannahay faاnfarajat الsakratu dhagixi kolkaa waa ka faydmay fakharajuu way baxeen yamshuuna iyagoo soconaya muttafaqu calayh qaar iyo muslim baa isku waafaqay waaya markaa ninkana ilaahay jala wacalaa wuxuu ku baryey ixsaanka iyo ammaanada siduu ammaanadii u ilaaliyey iyo ixsaanka weliba uu la yimi oo dee ninkan usoo ajuuro doontay wixii uu ugu shaqeeyo wuu siin kari lahaa saaatee ixsaan buu sameeyo xoolihiisii ayuu u dhaqaaleeyo u beekhaamiyey oo u rogrogay ilaa ay u bateen maxna kamuu qarin kamanuu khiyaamay waay xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa masaa'il aada iyo aada u badan waana qiso cajiib ah saa'il badan iyo fawaa'id badan baana laga qaadanaya waxaa ka mid ah qofku inuu ilaahay ku baryi karo oo ugu tawasuli karo camalkiisa saalixa ah ee wanaagsan ee ilaahay daraaddii uu u sameeyey oo noocyada tawasulka ee bannaan ee la isku waafaqsan yahay waxaa ka mida qofku camalkiisa saalixa ah ee wanaagsan inuu ku tawasulo ilaahay uu ku baryo sida nimankani ay sameeyeen oo mid waliba camal wanaagsan oo ilaahay daraaddii uu u qabtay ayuu ku tawasulay oo ilaahay uu ku baryay ilaahayna waa ka aqbaan waxaa ka mida noocyada tawasulka bannaan atawasul biasmaa'i illaahi wa sifaatih waxaa kaloo saddex ah oo ka mid ah atawasul biducaai rajuli lxayi biducaai arajuli saalix alxay ninka macnihii waxa weeyaan nool ee wanaagsan ducadiisa in lagu tawasulo la ilaahay noo baryo inuu duciyo waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa waxyaabaha ducada lagu aqbala inay ka mid tahay alikhlaas yani fi ducaa in ducadii ikhlaas lagula yimaado oo ilaahay jala wacalaa si markaa ikhlaasa loo baryo iyo qofku marka uu ladan yahay uu markaa shiddada iyo dhibaatada aanu ku jirin inuu is-ilaaliyu toosnaado oo ilaahay jalla wacalaa uu adeeco khayrka uu ku dadaalo rasuulkeennu waa kii xadiidka la yidhi calayhi salaatu wasalaam tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shid qofka markuu iska barwaaqaysan inuu ladaya ilaahay yaqaana ee dadaala ilaahayna jalla wacalaa marka uu dhibban yahay dhibaatadu la soo daristo ayuu u gargaarayaayo makhraj iyo meeluu dhibaatadaa iyo dayqa uga baxo wuu u yeelayaa jalla wacalaa axaadiidka ku sugan ihbaatu karaamaati alawliyaa baab baanay noogu iman doontaa kitaabka xaggiisa damba ah waaya waxaa kaloo xadiidka ku sugan labada waalid loo saafalo iyo ixsaanka dadka loo saafalo iyo waxa weeye cifada faaxishada iyo xumaanta laga dhowrsoonaado wanaagga iyo qiimaha ay leedahay waaya sidaa markaa aynu aragno alimaamu nawowiyu xadiidkaasi ayuu ku khatimay baabka niyadiyo ikhlaaska ku saabsan waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa inuu ikhlaasku yahay mar walba ka lagu badbaadayo qofku marka xaaladaha adag ay la soo darsaan ay ku yimaadaan ama adduunyada ha joogo xaalad adag ay ku timaado ama aakhira ha ku sugnaado ama marka adduunyada uu ka sii tegaya naftu ka sii baxaysa ha ahaado ikhlaasku waa shay uu qofku ku badbaadayo wixii ilaahay dartii uu u sameeyey wax alla wixii kale qofku ilaahay daraaddii aan u samaynin walow ha kuba daalo oo wakti badaniba ha kaga lume eh mid waxa weeye macno leh ma noqonaayo qaala almualifu baabu tawbati kana wuxuu baabu yahay caddayn toobadda la caddaynaayo iyo waajibnimadeeda toobadduna luuq ahaan waa arujuuc weeyi taaba yatuubu tawbatan sharci ahaana towbadda waxaa la yidhaahdaa alrujuucu min albucdi can illaahi ila alqurbi ilayhi subxaanah in laga noqdo fogaantii ilaahay laga fogaa ilaahay jalla wacalaa in loo dhowaadana loo noqdo markaa qofku marka uu macaasi iyo xumaan la yimaado shaki male ilaahay wuu ka fogaanaya wuu ka durkaya marka uu daaco iyo khayr iyo wanaag la yimaadana qof ilaahay jalla wacalaa u dhowaanayuu noqonaya waay xukunkeeda iyo adilada ku soo aroortayna baabkaynu kaga dhergaynaa qaala alculamaau culimadu waxay idhaahdeen atawbatu toobaddu waajibatun waa mid markaa waajiba min kulli dembin dembi kasta in laga toobad keeno laga soo noqdaa waa mid waajib sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu dadka u qaybiyey mid daalimah iyo mid taa'iboo toobad keenay waman lam yatub fa ulaa'ika hum aalimuun cidda aan toobad keenin waa daalimiin weyn ilaahay jalla wacalaa marka hore dembiga waa xarimay haddii dembigii uu kaa dhaco oo waxa weeye aada ku dhacdana wuxuu kugu waajibiyey inaad ka soo noqoto isagaana ilaahay cidduu doono toobadda waafajiya isla markaana ka aqbala wain kaanat ilmacsiyatu haddaba macsidu haddii ay tahay bayna alcabdi wa bayna allaahi tacaala ilaahay iyo addoonka mid u dhaxaysa oo laa tatacallaqu aan ku saabsanayn bixaqi aadamiyin xaq aadami falaha waxay leedahay alaaatu shuruudi saddex shardi bay leedahay axaduhaa midkeed waxa weeye an yuqlica inuu ka go-o can ilmacsiyati macsiyada inuu joojiyo uu qofku ka foqo isagoo macsidii sii wada inuu idhaahdo haddana astaqfirullah astaqfirullah ma waan ka noqonaya mid suuragal ama la aqbalayo maaha wthaanii shardiga labaadna an yandama waa inuu ka murugoodo calaa ficliha samaynteeda waa inuu ka murugoodo aa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray inuu yidhaha nadamu tawba qofku xumaantii uu sameeyey inuu ka murugooda oo uu ka tiiraanyooda waa tawba maxaa kuu watay maxaa kuu geeyey wa haaliu shardiga saddexaadna an yaczima waa inuu goosto anlaa yacuuda ilayha abadan weligii inaanu dib ugu noqon weligii inaanu dib ugu noqonahayn waa inuu go-aansado fain fuqida haddii la waayo axadu alaaati saddexdaa shardi mid ka mida lam tasixa ma asaxaysa qofka towbatuhu toobadiisu asixi mayso waxaa lagu sii darayaa ikhlaas iyo ilaahay dartii inay qofka ka tahay camal kastoo saalixina ikhlaaska uu u baahan yahay adiladan aynu ku arki doonaa shardiga waxaa kaloo shardiga iyaduna muwaafaqatu lwaqti waqtigii toobadda la aqbali jiray inuu qofku toobad keeno waqtigii ay waafaqdo sida adilada aynu ku arki doono wain kaanat ilmacsiyatu macsiyadu haddii ay tahay tatacallaqu mid ku tacalluqdo ku saabsan biaadamiyin aadami hadday ku saabsan tahay xaqi fa shuruuduhaa arbacatun shuruuddeedu waa afar kolka haadihi alaaatu saddexdan aynu soo sheegnay iyo wa an yabra'a inuu uga beri noqdo min saaxibihaa saaxiibkeedu inuu uga beri noqdo waay fain kaanat hadday tahay maalan xoolo aw naxwahu ama wax la mida raddahu ilay wuu celinaya oo inuu xooli isagoo iska haysta uu qofka ka xaday ama uu ka dhacay iyo wixii la mida kaga soo galay inuu dhaa waan toobad keenayaa suuro geli mayso waa inuu iska celiyo wixii markaa maal iyo xaq ee uu ka hay wain kaanat hadday tahay xadda qadfin xaddu qadaf hadday tahay wa naxwahu iyo waxaa la midana makanahu minhu wuu isu dhiibayaa oo uu isu gacan gelinaya wuxuu odhanaya iga gooso aw dalaba cafwahu ama inuu ka cafiyo ayuu markaa ka dalbay wa in kaanat hadday tahay kiibatan xanna istaxallahu minha uu ka xaashanay wuxuu odhanayaa xantaa iyo xantaasaan kugu sameeyey markaa iska kay dee iska kay cafiyo markaa ii xalaale waayahay wayajibu waxaa waajiba an yatuuba qofku inuu ka toobad keeno min jamiici dunuubi dunuubta oo dhan fain taaba hadduu ka toobad keeno min bacdihaa dunuubtii barhkeed saxat way asaxaysaa towbatuhu toobadiisu cinda ahlilxaqi ahlulxaqa agtooda min daalika dembi dembigaa yani inuu ka soo noqday way u asaxaysaa toobadii dembigaa gaarkaa uu ka toobad keenay way ka asaxaysaa wa baqiya calayhi korkiisa ayaanu ku hadhayaa albaaqi wixii kalee dunuubi aanu ka toobadkeeninna korkiisuu ku baaqi noqonayaa dee waxa weeye uu saaraan halkaa markaa cinda ahlilxaq uuhi khilaafkuu inoo sheegay waayo qofku tusaale ahaan haddii macaasi dhowra uu samaynayo mid ka badan oo macaasidii aanu ka wada toobadkeenin mid ka mida uu ka toobad keeno wuxuu sheekhu leeyahay macaasidaa uu ka toobad keenay waa laga aqbalaya macaasidii kale aanu ku toobadkeen ka toobadkeenna sidii baa u saaraanayaa buu leeyahy qaarna waxay qabaan ilaa macsida uu ka wada toobad keenaya inaan toobadba laga aqbalahayn saa'ilkanna waxaa si wanaagsan u faahfaahinaya qowlka markaa ahlu sunnahana sheegaaya alcalaamaة bn اlqayim raximah اllah kitaabka qiimaha badan ee la idhaha madaarij saalikiin markuu toobadda ka warramaayo waxyaabaa laga toobad keenaayo toobadda iyo axkaamteeda iyo faahfaahin badan halkaasaa uga noqon doontaa in sha allah kitaabkani waa kitaab weyn oo sharax badan qaadi maayo waqad tadaaharat way isu kaashatay buuhi dalaa'iluulkitaabi wasunnati daliilada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacu lummati ijmaaca ummaduba calaa wujuubi towbati toobadda waajibnimadeeda way isu kaashadeen qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagaa sarreeya watuubuu u soo noqda ilallaahi ilaahay xaggiisa u toobadkeeno u soo noqda jamiican dhammaantiin ayuhalmu'minuuna mu'miniin yahay lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan markaa watuubuu waa amar layna faray toobadda oo ilaahay mu'miniintii oo dhan uu faray amarkuna waajibnimuu keensadaa sidaa awgeed toobadii waa mid waajib waxaa kaloo ku sugan ila allah ilaahay uun xaggiisa u toobadkeeda qofka sidaa sameeyaana macni wuu guulaysanayaa taxaqaqa falaaxu falaaxiisa iyo guushiisa ayaa xaqiiqoobaysa وqaala tacaalى waxaa kaloo rabbi yidhi waan istakfiruu rabbakum rabbigii waxa weeye dembi dhaaf ka dalba uma tuubuu ilayhi usoo noqo suuratu huud sidaasaa rasuulkii loo diray ku yidhi qoomkaas وqaala tacaalى waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaan ka lahow tuubuu ilى اllah ilaahay xaggiisa u toobadkeena usoo noqda towbatan toobad toobadaasoo nasuuxan khaalis oo saafi ah oo ilaahay dartiya oo dunuubta oo dhan wada caam yeelayso dhammaan dunuubta ka wada toobad keentaan ilaahay xaggiisa u soo noqdo وعn أbي هurayرaةa رaضي الله عanه qاala samictu rasuul الlahi slى الlaه عaليهi وasلم yquuل waxaa rasuulku uhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii anigu la astakfir الlah ilaahay baan dembi dhaaf markaa weydiistaa wa atuubu ilayhi waan u soo noqdaa fi lyowmi maalinkii agara in ka badan min sabciina maratan toddobaatan jeer rawaahu lbukhaari waxaa xadiidka aynu ka arkaynaa toobadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo istikfaartiisu siday u badnayd taasina waxa ay ka ahayd ummaddiisaoo uu ku boorinayu barayo iyo darajooyinka sare dalbisuu dalbayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo rabbigii oo u mahadnaqaayo udayasho fiican baana inoogu sugan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inaynu istikfaarta iyo toobadaba badinno wa can ilaqari bni yasaari lilmusaniyi radia allaahu canhu qaal waxaa saxaabigaasina yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yaa ayuha nnaasu dadyahow tuubuu ila allah ilaahay xaggiisa u soo noqdo wastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista fa innii maxaa yeele anigu atuubu waxaan toobadkeena fi lyowmi maalinkii mi'ata maratin boqol jeer rawaahu muslim sidaasuu inoo qoraya laakiin muslimka wastakfiruuhu kumay soo aroorin iyo kitaabka makhtuudadiisii ama asalkiisii toona nusakhaa matbuucaahunbaa wastakfiruuhu lagu daray sidaasoo kale muslimka waxaa dheeraad ku ah fa innii atuubu fi lyowmi ilayhi waay ayaa ilayhi baa halkaa la sii socota miata mara xadiidkana markaa tiradaa xadiidka hore layidhi toddobaatan wax ka badan rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam baa xadiidkana inoo caddeeyo boqol jeer baa tiradaasi lagu sheegay waay marka waxaa laga qaadanayaa toobaddu inay waajib tahay waayo amar baa ku soo arooray tuubuu iyo inay ikhlaas u baahan tahay ila allah ilaahay uun xaggiisa u soo noqdo ilaahay oo keliya u toobadkeeno laa ilaa hayri qur-aankana sida aayadaha aynu soo mariya qaar kaleba ay sheegayaan qaydkaasi oo shardinimo laga qaadanayaa uu ku soo arooray waaya waxaan filayaa waktigii baa dhacay xadiid fara badan baanu soo aroorin doonaa mualifku halkaa caawa aynu dayna wasubxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online